wafdi ay dowladda soomaaliya u dirtay magaalada baydhabo oo ay ka socdaan shirar isbarbar socda ayaa sii wada wadahadalla ay la leeyihiin ergooyinka shirarkaasi iyagoo quudaraynaya in labada dhinac ay isku soo dhoweeyaan wafdigaasi waxaa ka mida wasiirro iyo xildhibaano cismaan libaax ibraahim oo ah wasiir ku-xigeenka beeraha islamarkaasna afhayeenka wafdigan ay dowladdu halkaasi u dirtay ayaa haaruun macruuf uga warramay cidda ay wadahadalka kula jiraan wallaahi wadahadal odayaashan wadahadal ma leenahay qaabkii ma aragtay wax socdo ay u ahaa u ahaan lahayeen wax dawladda la socoto inta ka horna ay waxoogaa ayaga iyo dawladda hoogaa horgus yara u dhexaysay oo ay dawladda wax ka tabanayeen marka taa waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo ma aragtay shirkan ugu noqdo wixii ilaa natiijada markay soo baxda lama rabo wax dhibaato keenaayo oo ama dagaal keenaayo waa la socotaa laba shir ayaa la sheegaya inay magaalada ka socoto marka ma rabno waxa meesha ka soo baxayo inay noqdaan wax oo dowladana la socoto oo maaragtay hadhow dhibaato aan ka imaanan waa gartay waxaa tiri waxaa la sheegayaa laba shir inay ka socdaan magaalada miyaa la sheegayaa mise way jiraan wax dhaba miyaysan jirin wallaahi waa tagnay shirka bakiina waa tagnay kan a d c na waa tagnay annaga hadda murugtay labadaas shir inaan kala qiimaynana uma socno marka waxa waaye waxaan rabnaa in maaragtay wax meeshaasi ka socdo ay u noqdaan wax dawladdu ay og tahay inay inay noqdaan ayaan u nimid maayo waad og tahay xukuumaddaana cusuboo hadda annaga aan ka mid ka nahay markii la magacaabahay shirkan wuu socotay annaga horteena u socday ma ahayn wax annaga markiina la magacaabay kadib ama bilaamay ma ahayn maadaama an wixii ay naga horeeyeen
waa gar si fiican baa u gartay si fiican baa u gartay mowqifka dowladda dowladda hadda aad ka tirsan tihiin ee labadan shir waa maxay ma inay labaduba socdaan sidooda isu garab socdaan ma in la mideeyo mise in la joojiyo wallahi horta mowqifka dowladda ma ogtahay shacabka dadka dadweynaha soomaaliyeed ama horta shacabka ayaa iska leh go-aanka ayagaa maamulada markii la samaynayo ama go-aanka ayagaa leh inay sida ay wax u soo abaabushaan wey marka waxa waaye dawladda mowqifkeeda waxa weeye un ma aragtay sida tasuulka uu gabo laba laba laba laba laba gobol in wixii ka badan waa la samaysan karaa oo dadka deegaankaasan ay isku waafaqsan yihiin dawladduna ay hogaaminayso marka mowqifka dowladda in maamul goboleeda la sameeyo maaragtay waa mowqifka dowladdu ka mid yahay marka labada shirba hadday natiija ka soo baxdo maamul goboleed lagu sameeyo laba gobol iyo wixii ka badan dawladdu waxba kama qabta miya wallaahi annaga waxaa rabnaa waala horta kulley waad ujeedaa baydhabo oo maaragtay dhexdeeda inay noloshada ka socdaan nasiib dafo waayo marka taa naftirkeediya waxa ah in maaragtay wax nasiib daraa marka ma aha taa khilaaf ayaa ayaa waxaa ka muuqda meesha khilaaf inuu jiro annaga marka yaa garna yaa gardabna yaa saasa oma aanan imaanin waa la socotaa shirarkan siday kala ahaayeen annaga hadda annagoo labada shirba aanan aan u kala gargaaraynin ayaa waxaan ku socnaa dawladda ayaan ka socnaa deegaanadeena nimid dadkeena aan la hadlaynaa waxaan rabnaa inaan isfahanana waa rabnaa haddii ilaha yidhahdo waa gartay waxaa jiray khudbad maalin dhoweyd uu jeediyey madaxweynaha kadib weerarkii madaxtooyada khudbadda qaybo ka mida waxay ka hadlaysay ugu baaqaysay dadka inay joojiyaan howlaha kale ee barbaryaaca ah oo ay ka qayb galaan siduu madaxweynuhu hadalka u sheegay in al-shabaab laga xoreeyo wadanka waxaa ka mid ahaa inuu codsaday in la joojiyo dadka doonaya maamul goboleedyada inay sameeyaan arrintaa dareenka laga qabo maxay tahay magaalada baydhabo wallahi saan madaxweynaha wixiisi amar ma ahayn codsiyay ahayd maadaama waad ogtahay wadanka xaalis hadda waxawaaye waxaa rabaa in qolada nabaddiidka in dalka laga horeeyo la rabo oo ma aragtay operation dhawaan in dawladda ay samayso ay rabto meel kastoo ay joogaana laga ciribtirin rabo marka madaxweynaha soo jeedin bay ahayd codsi bay ahayd in shirarka la joojiyo teeda kalena ma aragtay madaxweynaha dhammaan ummadda soomaaliyeed ayuu shirarka keliya ma ahayd dhammaan ummadda soomaaliya ayuu ka codsaday in howlgalkaasi laga laga qayb galo marka madaxweynaha arrintiisa amarna ma ahayn waana run waxa weeye wax kasta oo la warmeeyo waxaa ka daran nimanka nabaddiidka dhibaatada dadka ay ku hayaan ayaa ka daran marka taa un buu sheegahay madaxweynaha marka haddii aad maamul samaysid iyo haddii aad dawlad samaysid haddii iskuul dhisid iyo haddii jaamad aad furtid haddii ay caqabad ay ku yihiin qolada nabaddiidka wax faa'iido oo laga gaarahay malaha marka madaxweynaha wuxuu arrintaas ugu talagarsanaa in marka hore nabada la helo qolaa nabadiidka dalka laga horeeyo kadibna wixii wax samaysana ha samaysay arrin guud ba ahayd ee madaxweynaha ma ahayn wax shirarkaasi oo maaragtay uu ku amraayo ma ahayn waa garta mar kale haddii aan kugu celiyo mowqif go-an oo cad oo xukuumaddu ka leedahay labadan shir ma jiraa oo ama lagu joojinayo ama lagu midaynayo ama lagu ogolaanayo inay saa isu garab socdaan harunow sida aad la socoto kandayna waa kuu sheegay xukuumaddan cabdiweli sheekh axmed wasaaraha uu kan yahay maalintii la magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo maalintii xukuumadda la dhisay inta la casheeinayo maanta waxaan waa naga horeeyeen shirkaan shirkaan wax naga shirkaan wax naga horeey ayuu ahaa ma ahayn wax oo ma arag anaga marka mawqifka mawqifka gooliha xukuumaddan ay leedahay mala mawqifkeeni waxa waaye kan tansuurka uu ku qoran yahay wa waa gartay marka su-aashay ugu dambaysa haddii hadda maxaan ku idhahdaa dowladdu aysan mowqifkeeda iyo meeshay ka taagan tahay shirarkan aysan la wadaagayn shacabka hadhow shirarkani markay sii socdaan oo laba maamulo oo iska soo horjeeda ay yimaadaan oo laba ciidan ay kala yeeshaan oo maxaan ku idhahdaa dadka ay kala qaybsamaan oo labada maamul ay la kala saftaan wixii ka yimaada yaa ka mas-uula wallahi horta mas-uuliyadda waxa waaye dowladda sidaa xukuum sidaa nosor dhowr jeer ayaa arrintan ay ka halayshay annaga hadda waxaa naga horeeyey wafdi oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya ayaa naga horeeyey xukuumaddu mar walba saasay arrinta maaragtay ay ay u daba socotaa marka maaha wixii yimaado oo halaabada xukuumadda mas-uulkaa in la yidhaahda maaha waxa waaye qof kasta oo soomaaliya ayaa mas-uuliyadaas qaadaya oo wax ka ogaa arrintaas hadday wax halaabaan hadday waxayagaan qof kasta oo soomaaliya joogay ayaa mas-uuliyadda wanaageeda qaadaya marka annaga mas-uuliyad ma qaadi karno arrintaasi laakiin waxa weeye xukuumaddu ilaa annagaa joogna kuwaa naga horeeyey kuwo kalaa imaan doona inaan wax dhibaataa shirarkaan ka dhicin intaas ayaan meesha u imaan haynaa marka haddii ay maaragtay annaga walhabarjaa noo soo haddii maanta aan gabagabaysano aan sidii la rabay aan ku dhamaysano waa hagaag haddii kaleo annaga aan ku kala tagayna waa markaasaan caddayn doonaa marka ciday qaadi doonta mas-uuliyaddaas
kaasi waxau ahaa cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ugu warramayay wariyeenna haaruun macruuf